alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى mxamedi wعlى alih wصaxbih wslm ajmaciin darsigeenii u dambeeyey waxaa ku saabsanaa allah subxaanaه wa tacaala makhluuqaadkiisa idil ahaantii inuu abuuray asagoo wax baahi ah iyo wax dhibaataaha u geysa aysan jirin makhluuqaadka uu allah u abuurana waxaa ka mid ah makhluuqaadka kuwa ugu karaamada badan ayaa ka mid ah sida malaa'igta malaa'igtana waa qaybo kala gedisan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamir kala gedisan uu wakiishay qeyb ka mid ah waa qeybta acdamu makhluuqaat illaahi xambaarsan oo ah carshiga qaybina waxa weeyaan waxay ku jirtaa tasbiix iyo tahliil inkastoo wasfigaasu wasfi caama uu yahay oo malaa'igto dhan uu ka dhexeeyo qeyb ka mid ah ilaahay wuxuu u wakiishay inay rususha u keenaan waxyiga sida malakul jibriil oo kaleeto almuhim faqradan iyada ah shiikhu waxa u keenay waxa weeyaan wuxuu ku radinayaa falaasifada iyo ahlulbidaca falaasifadu waxay aaminsan yihiin malaa'igtu wax jira inaysan ahayn sidaan ogsoonaana waxa weeyaan arkaanta iimaankaa ee lixda ah ayay kami ayuu ka mid yahay ayay ka mid tahay ayuu ka mid yahay alimaanu bilmalaa'ika malaa'igtu marka waxa weeyaan waa makhluuq ilaahay nuur uu ka abuuray oo habay yaraatee wax cisyaan aan la imaanayn wax allaaliya wixii ilaahay uu faray ayay sideeda ula imaanayaan qaar baa ilaahay waxay ku caabudayaan inay bani aadamka iyo jinniga ciddii mutaysatay inay naarta ku guraan ba ilahay ku caabudayaan marka faqro kasta oo shiikhu uu keeno oo fiqraadka kitaabka ka mid ah qeyb ahlu dalaalaha ka mid ayuu ku radinayaa makhluuqa marka idilhaantiisa allah ba abuuray bacdu lmalaaxida ayaa waxay yidhaahdeen haddii ilaah uu wax abuuro annaguna waxbaan abuurnaa lafteennu qaar bacdu lmalaaxida baa sidaa ku maarata ku hadlay sheikha la yidhaahdo qawaabu sunna fi kitaabihi alxuja fi bayaani lmaxaja qise aad iyo aad dariifo oo ah ayuu soo naqliyaa in mulxid ayaa wuxuu yidhi in lafteed waxbaan abuuraa haddii ilaahay wax abuuro anna waxbaan abuuraa marka dadkii ahlu sunnaha markaa la joogay qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen bal waxaad abuurtana tusi marka wuxuu sameeyey wuxuu amar ku bixiyey in loo keeno cad hilib ah cadkii hilibka ahaa marka loo keenay ayuu intuu jeexay ayuu wuxuu dhexgeliyey saale xoolaad buu dhexgeliyey wuxuuna ku riday weel ayuu ku daboolay meel baa la dhigay ayaan markuu maarata weelkii ku jiray ayuu yidhi halla ii keeno waa loo keenay dhammaantii hilibkii dhammaantii wuxuu noqday tixri buu noqday haadaa khalqi buu yidhi anaa kan abuuray bacdu ahli sunna oo la joogay ayaa waxay yidhaahdeen adiga miyaa abuuray ha anaa abuuray cadadka ku jira oo uu ka kooban yahay horta noo sheeg imsax bir buu ka kooban yahay imsax buu ka kooban yahay rixiga meeshaan ku jira waa intee allah subxaana wa tacaala cilmigiisu waa muxiid saan soo aragnaba nusuus far badan ay ku soo aroortay wax walba ilaahay waa ogyahay wax sare iyo wax hoosa wax lagu maaratay sare loo qaado iyo wax lagu saraysta intaba ilaahay waa la socdaa haddii adigu khaaliqii aad abuurtay ay tahay oo xayawaanaadkan adigu aad abuurtay imisay ka kooban yihiin imisaa dhadiga imisaa dukuura maxaad ku arsuuqdaa hoosiisaa fabuhita aladii kafar halkaas ayuu maaragtay uu ku khasaaray oo doodiisii ay ku baabaaday almuhim faqro kasta oo fiqraadka kitaabka ka mid ah sheikhu wuxuu ku radinayaa bacdu ahli dalaala marka faqrada iyada ah oo aliimaanu bilmalaa'ika waxa uu ku radinaya falaasifada iyo bacdu ahli اlbidac uma khalaqa aadama biyadihi ilaahay waxa uu abuuray nebiyullaahi aadam gacantiisa ayuu ku abuuray wa askanahu jannatahu markii uu abuurana hoy wuxuu uga dhigay oo uu dejiyey ilaahay jannadiisa jannada ilaahay uu yidhi acdadtu licibaadiy الsaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar halkaasuu ilahay degaan kaga dhigay wa qabla dalika intuusan jannada ilaahay uusan dejin ka hor khalaqahu lilard dhulka inuu degu ilaahay uu abuuray cilmigii ilaahay oo saabiq ahaa waan soo marnay xadiidka saxiix ahaa ilaahay maqaadiirta inuu qadaray samaawaadka iyo dhulka intuusan abuurin konton sana konton kun oo sano ka hor wax walbaba ilahay inuu qadaray marka jannada dejinta ilaahay uu dejiye ka hor ilaahay wuxuu qadaray inuu dhulka degi doono qadarka ilahay sidaasu ku dhacay wanahaahu ilaahay nebi aadan wuxuu u diiday oo ka reebay can shajaratin geed mucayano ah oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ayuu yihi geeddaa iska ilaali nicmadaas baad ku jirtaa laakiin geedka ha u dhowaani qad nafada qadaa'uhu ilaahay xukunkiisii iyo qadihiisii waa uu waa uu socday calayhi aadam dushiisa biakliha geedkaa inuu cuno ayadoo ilaahay hore u qadaray inuu geedkaa cuno haddana waxaa la yidhi ha u dhowaanin geedkaas qadarka alla laakiin saabiq buu ahaa uma btalaahu markaa dabadeed ilaahay waxau ku imtixaanay markii ilaahay qadarkiisi uu ku dhacay geedkaa inuu cuni doono ayaa ilaahay wuxuu ku ibtileeyey oo ku imtixaanay bimaa nahaahu canhu minha geedkaas inuu u dhowaado oo uu wax ka cuno yacni waxa weeyaan wixii ilaahay uu ka reebay oo ah geedkaas inuu wax ka cuno taabaa ilaahay ku imtixaanay oo geedkiibuu cunay uma sallada calayhi aadam ilaahay waxau ku salladay oo ku diray caduwahu cadowgiisii isaga iyo ilmihiisaba cadowga u ahaa iyo jinniga intaba fa aqwaahu waa uu dhumiyey oo waddadii ilaahay u tilmaamay waa uu ka dhumiyey calayha calaa akli hadihi shajara geedka inuu cuno ayuu ku dhumiyey oo waxa waswaas buu u sameeyey wa jacala aklahu wa jacala ilaahay waxa uu ka yeelay aklahu nabiyullaahi aadam cunitaankiisii lahaa shajaradii geedka uu cuno sababan waddo ayuu kaga dhigay ila alardi ilaa hubuudihi ila alardi dhulka inuu soo hoobto waana sababta keentay geedka markuu cunay in laga soo laga soo tuuro xagga sare iyo maarata jannadii oo dhulka uu soo dego geedkaasaa sababu noqday cunitaankiisa famaa wajada nabiyullaahi aadam ma uusan helin ilaa tarki ahliha ilaa tarki akliha geedkaas cunitaankiisa inuu iska daayo sabiilan waddo uma helin yacni qadarkii ilahay baa ka hormaray qadarkii ilahay baa ka hormaray walaa canhu lahaa madhaba waddo uu ku dhaafana yacni uma banaanaan qadarkii baa ku kaxeeyey fiqradan iyada ah oo ah nabiyullaahi aadam ilaahay inuu abuuray oo waxa weeyaan gacantiisa uu ku abuuray waxa uu kaga jeedaa inuu shiikhu ihbaatiyo madhabka ahlu sunnaha yacni muctaqadka uu ka qabo ilaahay yaddiisa allah tilmaamuu leeyahay uu makhluuqaadkao dhan uga soocan yahay oo uusan meelna kaga shabihin tilmaamihiisana waanu soo marnay inay sifaadka alle laba qaybood marqaar mar mar loo qaybin laba laba qaab in loo qaybiyo sida sifa daatiye ah sifa daati marka la yihahdo sifatu daat marka la yidhaahdo waa asifa allatii laa tatacallaqu bimashii'ati illahi caza wajal waa sifo marnaba aan mashiicada alle ku xirnayn daatada alle ayay ku saabsan tahay sidaa sifadaanoo kaleeto yad alcilm alsamcu albasaru alqudra yani waxa wey waa sifo laazima wey oo daatiye ah ilahay daatadiisa u laabanaysa adilada ku soo aroortana waa adilo aad iyo aad u fara badan allah subxaanahu wa tacaala waa ku oranaya ibliis isagoo la hadlaya qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday ibliisow maxaa kuu diiday sida malaa'igteedaba aan u amray oo u yeeleen axadkii aan labadeeda gacmood ku abuuray inaad u sujuudid waa meeshuu ku gaalooba wey waa meeshuu ku gaaloobay marka sifadaas iyada ah kullaabiyadu waa diidan yihiin iyo muctasilada intaba iyo jamiicu ljahmiya oo waxay leeyihiin haddii yad aan sugno micnaheedu waxa weeyaan tashbiih baa ka imaanaya waxaan leenahay tashbiih ka imaan maayo tashbiihakan hadduu tan tashbiih ka yimaado samciguu ka imaan lahaa basarku ka imaan lahaa cilmigu ka imaan lahaa qof kasta oo suga sifo hal sifo oo ilaahay sifaadkiisa ka mid a waajib waxaa ka mida waajib waxaa ku ah sifo kasta oo ilaahay naftiisa u sugay ama rasuulku u sugay inuu sugo waayo sifatulcilmi bani aadamkuba cilmi bay leeyihiin cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqna meel iskama shabahaan kadalika yadda alle ama labada gacmoodoo alle iyo gacmaha makhluuqaadku meelna iskama shabahaan haba yaraatee nacam tashbiihu wuxuu imaanayaa marka markii qofku uu yidhaahdo yadda bani aadamka ama yadda makhluuqa iyo yadda ilahay baa isku mid a taas waa kufrigii laysa ka midli shayin wahuwa samiicu lbasiir ayib waxay marka ku andacoodeen aayaddii maadaama ay arkayaan waxay yidhaahdeen yaddu waa qudra yaddan iyada ah waxa weye qudra haddii la yahay qudro weeye qudradu waxa weye waa sifo min sifaati min sifaat illahi caza wajal addaatiya laakiin maxay ku jawaabayaan marka ilaahay uu leeyahay qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday biyaday wa tatniya labadeeda gacmood ma waxay odhanayaan labada ilaahay miyay laba awoodood u sugayaan waxa weeye hadalkoodu marka baatil buu noqonaya baatil buu noqonaya waxba kama jiraan ilaahay qudradiisu waa mid keligeeda laba qudro ma soo aroorin ilahay qudradiisu waa waaxida nacam marka waxa weeyaan lima khalaqtu biyaday kadalika axaadiida saxiixadana waxay isu soo aroortay allah subxaanahu wa tacaala laba gacmood inuu leeyahay wakilta yaday araxmaani yamiin labada gacmood all mid kastaoo ka midiina waxa weeyaan waa midig weeyaan oo nuqsaani kuma jirto midda makhluuqa midig iyo bidix bay kala yihiin bidixdu waa waa ka nuqsaansan tahay waa ka lidataa waa ka tabar yar tahay way ka waxqabad yar tahay midigta laakiin labada gacmoodoo alle waa isku mid marka sheikhu waxa uu noo taqriiriyey sifadaas ilaahay leeyahay kasakow waxa uu taqriiriyey oo uu sugay sheikhu ilaahay nebiyullaahi aadam markuu abuuray inuu jannada dejiyey isla markaa cilmigiisi saabiqa uu ka horreeyey in uu dhulka soo degi doono sababta uu dhulka ku yimidna ay tahay geedda geedka ilaahay ka reebay ee uu cunay sababta geedkaas u cunana waxa weeyaan ibliis ayaa waxa weeyaan waswaas ku sameeyey mana uusan filayn mana dareemayn in axad ilaahay abuurta uu been sheegayo waxyaalaha yacni uu ku kadiyey ibliis waxaa ka mid ah sida ilaahayba uu leeyahay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla tu jannadii ugu yimid wuxuu ku yidhi aadamow geed haddaad cuntid aad ku waaraysa jannada ma ku tusiyaa iyo mulkii aan baaba'ayn marnaba marka arrintaas ayuu wuxuu u qaatay inay sax tahay markii uu arkay inuu dembigii ku dhacayna isla markiiba waa uu toobad keeno isla wakhtigiiba ilaahay buu usoo noqday nebiguna waa ka odhanaya kullu bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun bani aadamka dhammaantii dembi buu ku dhacayaa kuwa ilaahay agtiisa ugu khayrka badanna waxa weye kullu bni wa khayru lkhataa'iina tawaabuun inta gaf ku dhacdana kuwa ugu khayrka badana waxa weeyaan waa kuwa ilaahay u noqda oo dembiga ka noqda nebiyullaahi aadam markuu arkay inuu dembigii ku dhacay isla markii waa toobad keena fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh yacni ilaahay buu isla markiiba u toobad keenay bedela maa ibliis marka uu gaaloobay gaalnimadiisii ayuu sidiisa ugu socday sidaa darteed markii ay doodeen sida nebiguba noo sheegay sala allahu calayh wali w slam xadiidka muttafaqa muslim iyo bukhaari ba ay warinayaan marka ay doodeen nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi muuse ayaa nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi yaa aadamu anta abuuna khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna waalidkeennii aabbaheen baa tahay adaanu kaa soo jeednaa oo aanu kaa soo farcannay yacni waxa weeyaan waadna hojisay waxaan naga saartay nicmadii iyo jannadii ilaahay ku dhex dhigay hadalkaas u soo jeediyey waa dooddii bilowgeedii jawaab buu siiyey marka nabiyullaahi aadam wuxuu yidhi qaala lahu aadam yaa muusa muusow istafaaka allahu bikalaamihi wa khata laka biyadihi ilaahay adiga waa uu ku doortay hadalkiisiibuu ku doortay mubaasharatan inuu kula hadlo ayadoan cidninin dhaxaynin nacam ataluumunii ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa calaa amrin qadarahu allahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana ma waxaad igu canaananaysaa intii ilaahay uusan i abuurin ka hor afartan sano ka hor intuuna i abuurin afartan sano ka hor waxa ilaahay dusheeda uu ku qadaray oo ah dembigan inaan ku dhacay inaan ku dhici doono ma arrinkaas baad igu canaananaysaa maanta fa qaala lahu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga oo ilaahay qeybkaa u sheegay ayaa wuxuu yidhi markii doodii dhex marta markuu sheegay labada nebi faxaja aadamu muusaa nebiyullaahi aadam yacni doodii waa uu ka helay nebi muuse faxaja aadamu muusa aadam nebiyullaahi muuse doodii waa ka helay sababtu waxay tahay yacni qadarkii alla jiitay horena waxaan usoo sheegnay inaan la ogolayn yacni alixtijaaju bilqadar lilmacsiya macsiyada inaan qadarka loo xujaysan karin maalan qofku hadduu ku dhaco fuxshi ama qofkuu dilay dilkiisa uusa u bannaanayn ama zinuu ku dhacay ama waxa weeye dembika dunuubtu waa farabadan ama dembika ama ribuu ku dhacay ayi dembi uu ku dhaco baa lagu qabta war dembigan maxaa kugu riday ilahay baa ii qadaray mamnuuc wey ilahay baa ii qadaray inaad tirahdid isaga qofku dembigiiusan ka soo tabadkeenin waa mamnuuc laakiin markuu dembiga ku dhaco hadduu ka toobad keeno oo ilaahay u noqdo towba nasuuxa waa uu odhan karaa ilaahay baa ii qadaray musiibadaa igu dhacday musiibada igu dhacday ilah baa ii qadaray laakiin alixtijaaj bilqadar cala almacsiya waa shay mamnuuca qofka asagoon ka toobadkeenin hadda laakiin nebiyullaahi muuse waa uu ogaa wuuna yaqiinsanaa in qadarkii ilaahay uu ka horreeyey macsidan uu ku dhacay ama dembigaan ku dhacay nabiyullaahi aadam ee waxa uu ku canaananaya uu ku haystaa waxay tahay dhibaatada iyo musiibada ku dhacday yani ummaddii ku dhacday oo asagu uu ka mid yahay taabuu maarata ku canaananaya yacni musiibada nagu dhacday oo ah jannadii ilaahayna dejiyey adaa sabab noogu ah inaan kasoo inaan kasoo daadanno oo halkaan aan maanta dhibkaan iyo adduunyada dhibaatadeeda aan ku noolaano markuu qofku waa odhan karaa musiibada igu dhacday oo dunuubta ah ilaah baa qadaray laakiin asagoo aan dembi ka toobadkeenin mamnuuc weeye waana muxaram inuu macsiyadii uu sameeyey ilaahay uu caasiyey inuu yahay ilahay baa ii qadaray taasuna waxay meesha ka saaraysaa haddii sidaa aad samaysid wax haba yaraatee xuduuda inaan la oofin qofki waxa weeyaan xadku markuu ku waajibo sida kii zinada ku dhacay wuxuu odhan karaa uu xujaysan karaa inuu yidhaahdo ilaah baa ii qadaray maxaa lai xadaya hebel maxaa u dishay ilaah baa ii qadaray marka waxa weeyaan awaamirtii sharcigo dhan baa meesha markaa ka baxaysa marka waxa weye ibliis dhibkiisu aad iyo aad buu u fara badan yahay weliba markuu yidhi waxaan ku tusinayaa geedkaas aad ku waaraysid jannada haddaad cunteed aad ku waaraysid weliba waa u dhaartay wuxuu yidhi waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin fadallaahumaa biquruur dhaar buu waxa weeyaan ugu jeexay oo wuxuu ku dhaartay yacni waxa weeyaan inuu ka mid yahay kuwa u naseexaynaya mid ka mid a nacam anigu waxa weeyaan naasix baa ini ahay wanaaggaan in maarata inii miiraya marka waxa weeyaan waa cadow ilaahay weeyaan waa cadowgii bani aadamka iyo jinniga intaba maadaama ilaahay uu naar u ballanqaaday ayuu doonayaa naarta in lala wadaago uma khalaqa ilaahay waa uu abuuray liljannati jannadii buu abuuray uma khalaqa ahlan ahal buu ilaahay u abuuray oo min duriyatihi nabiga nebi aadam ilmihiisana ka mida liljannati jannadii buu abuuray qeyb awlaadiisii ka mida oo ilaahay cadadkooda uu garanayo cid kale aysan garanaynin ayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay oo uu u sameeyey inay ahlu janno noqdaan fahum kuwa ahlu jannada ah oo awlaaddii nebiyullaahi aadam ka mid ah biacmaaliha jannadii acmaasheedii sababteeda biacmaaliha jannadii biacmaaliha jannadii acmaashii sababta u noqon lahayd caamiluuna kuwii samaynaya weeye oo la imaanaya bimashii'atihi ilaahay mashii'adiisa iyo iraadadiisa aawadeed sababteeda wa biqudratihi ilaahay awooddiisa sababteeda wa biiraadatihi doonitaanka ilaahay uu doonay sababteeda ay yanfuduuna ay acmaashii saalixada ahayd la imaanayaan oo ay fulinayaan wa khalaqa ilaahay waa abuuray ahlan qeyb ka mida min duriyatihi ilmihii nebiyullaahi aadam linnaari naarta u abuuray sida qeybtii horeetaba qeyb ahlu jannaha ka mida ilaahay uu ka dhigay ilmihii nebiyullaahi aadam oo rusushu ay ugu horreeyaan iyo ambiyadu iyo saalixiinta iyo sidiiqiinta sidaas si la eg ayaa waxaa weeyaan in ka badan wax badan ka badan oo cadadkooda ilaahay uu garanayo na ilaahay waxa uu abuuray naartii fa khalaqa lahum kuwa ahlunaarka ilaahay waxa uu abuuray oo awlaaddii nebiyullaahi aadam ka mid ah acyunan indhuu u abuuray ku arkaynin wa aadaanan dhaga ayuu u abuuray laa yasmacuuna biha yacni waxa weeyaan dhagahaas aysan xaqi ku maqlaynin wa quluuban quluub buu ilaahay u abuuray laa yafqahuuna biha xaqii aysan ku fahmaynin fahum kuwa ahlunaarka ah bidaalika arrinka isaga ah inay yihiin kuwa dhagaala kuwa indhala kuwa qulubtooda daboolan tahay can ilhudaa hanuunkii xaggiisii maxjuubuuna kuwa laga xijaabowy maadaama ilaahay uu xaqii ka indha tiray oo ka dhaga tiray quluubtoodii xaqii uu ka awday maxjuubuuna can ilhudaa hanuunkii waa laga xijaabay ma qaadanayaan maarata hanuunkii wa biacmaali ahli nnaar ahlu naarka acmaashii naarta ay ku gelayeen bisaabiqi qadarihi qadarkii ilaahay kiisii hormaray qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana ayay yacmaluuna samaynayaan yacni waxa weeyaan naarta wixii ay ku mudan lahaayeen oo naarta ay ku geli lahaayeen oo qadarkii ilaahay saabiqaha uu ku dhacay ayay samaynayaan sidaan ogsoonnahay kitaabka iyo qur-aanka kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiida nebiguba ay sugaysaa mutawaatirada ah bani aadamka iyo jinnigu waxa weeye laba qaybood baa ilaahay ka dhigay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir marka maalinkai qiyaamaha la kala xisaaba makhluuqaadka dhammaantood oo wax kale iska daaye rida geeska leh geeskii ay gelisay ee ku dhifatay midda maaragtay seenyoon markii looga qisaaso oo qof axad kasta oo makhluuq ah xaqiisii loo oofiyo ayaa ilaahay waxau odhan doonaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir dadka loo waxa makhluuqaadka sidaa la odhanayana waxaa ugu horeeya oo ka mid ah bani aadamka marka bani aadamka shiiku markaa halkan waxa uu taqriiriyey ilmaha nebiyullaahi aadan laba qaybood inay yihiin qayb rusushu ay hogaamiye u tahay oo ilaahay jannadii u abuuray iyo qeyb waxa weeyaan kufaartii ay hormood ka yihiin iyo cusaaddii muuminiinta oo waxa weeyaan naharta geli doona walciyaadu billaah fiqradan iyadaa shiikhu wuxuu u keenay jahmiyadu ku radinaya jahmiyadu waxay leeyihiin wax naar layiha ma jiraan wax naar la yidhaahdo ma jirto naar iyo janna waxba wax jira ma aha marka waxa weeyaan jannada iyo naartu wax jira weeyaan waana waxa weeyaan midda rususha iyo ambiyada iyo sidiiqiinta iyo saalixiintu ilaahay ay u caabudayaan oo waxa weeyaan nicmada ilaahay uu u sameeyey muuminiinta nicmada ugu waaweyn ka mid ah akbaru nicmatina waxa weye markii jannada ilaahay u geliyo inuu ilaahay wejigiisa u faydi doono xijaabka uu ka qaadi doono oo ilaahay ay arki doonaan oo markaa ilaahay ay arkaanna wax walba oo ilaahay uu siiyey ay kaga fadli badan tahay kaga wacan tahay ee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu shiikhu kusoo khatimay yacni hadalkiisa ahlunaarka xaqa markay arkaan inaysan waxa weeyaan xaqii aragtidooda inaysan maarata aragti yani ay ku ay ku intifaacaan inaysan arkayn markay waxyiga ay maqlaan waxyigii maqalkii xaq ah inaysan maqlayn ee ta'wiil iyo taxriif ay la aadayaan quluubtoodu ay daboolan tahay sidaa ayuu shiikhu ku tilmaamay waana sida allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka uu ku tilmaamay walaqad ara'naa lijahanama kaiira min aljini waاlins lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adallu sabiila ulaaika bal hum adal bal hum adal ulaaika kalancaami bal hum adal ulaa'ika hum lghaafiluun yacni waa sida sheikhu uu ku tilmaamay aayaddaas ayuu maaratay ayuu ka soo dheegay allah subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanka marka yacni bani aadamka iyo jinniga kuwooda ahlunaarka marka uu tilmaamayey ayaa ilaahay waxa uu ku tilmaamay quluubtoodu inay tahay mid aan aysan ka faa'idaysanayn oo aysan xaqii ku fahmaynin indhahooduna xaqii aysan ku arkaynin dhagahoodana sidii loogu talagalay inay xaqa ay u maqlaan oo xaqa sidiisa ay u rumeeyaan si aan ahayn bay u maqlayaan oo taxriif iyo tabdiil bay la imaanayaan sidaas darteed ilaahay wuxuu kusoo gebagabeeyey wasfigooda ulaa'ika kalancaami bal hum adal xoolaha oo kaleetay ka dhigan yihiin bal waa kasii liitaan lianna waxay uga liitaan xooluhu yacni waxa weeye amar iyo nahyi ma saarna waxay samaynayaan amar iyo nahyi kama dambeeyo nacam ayagu marka way ka liitaan xoolihii ulaa'ika hum alghaafiluun waa kuwa waxa weeyaan ka dhowhan xaqa oo xaqii waxa weye garab maraya waliimaanu qowlu wa camalun wahumaa siyaani wanidaamaani waqariinaani laa nufariqu baynahumaa walaa iimaana ila bicamalin walaa camala ila biiimaan halkaana shiikhu wuxuu kaga hadlayaa masale aada iyo aada u weyn oo ahlu qibluhu ay aada iyo aad iskugu khilaafeen khilaaf cariid ah masaladani waxay tahay waa masalatu liimaan masalatu liimaan iimaanka aqwaal badan baa ku jirta cinda ahli lqibla laakiin qowlka ahlu sunnahu waa qowlka shiikhu halkan uu maarata ku qoray waliimaanu cinda ahli الsunati waاljamaca cinda ahli اlxadiid qowlu wa oraah wa camalu iyo camal wahuma qowlka iyo camalku oraahda iyo ficilkuba siyaani milaani waa laba isku dhigmo wey waa laba aan kala dhicin wa nidaamaani waa laba iskaabaya yacni midba mid uusan ka maarmaynin waa isku xiran yihiin wa qariinaani waa laba waxa weeyaan isdhinac taalla laa nufariqu baynahumaa kala geyn mayno oo odhan mayno aliimaanu qowlun odhan mayno waa baatil bal waa kufr in la yidhaahdo aliimaanu qowlun faqad in la yidhaahdo nacam laa nufariqu baynahumaa kala geyn mayno ee labadoodaba waa isku qaadaynaa laa iimaana ilaa bicamalin iimaan ma uu jiro aan camal wadan iimaanka laabudda min camal qofku markuu la yimaado tasdiiqii waa inuu ku daraa camalkiina waa inuu ku daraa walaa camala camalna ma jiro ilaa biiimaanin iimaan mooyi marka cibaaraadka ay ahlu sunnuhu maraan markay tacriifka iimaanka ay tacriifinayaan waa alfaad kala gedisan laakiin macnaheedu uu mid keligiisa uu yahay tacriifka ay u badan yihiin ahlu sunnuhu waa tacriifka shiikhu maray oo ah aliimaanu qowlun wa camalun yaziidu wayanqus yaziidu wayanqus yaziidu bilacmaali asaalixa wayanqusu bilmacaasi waxa uu iimaanku ku nusraamaya ku kobcayaa waa acmaasha saalixada waxa uu ku nusraamayaa macaasida iyo waxa weeyaan dunuubta qofkuu la imaanayo waxay kaloo maraan cibaaraadka ay maraan waxaa ka mid ah in la yidhahdo aliimaanu qowlu biاllisaan wa tasdiiqu biاljanaan wa camalu biاlarkaan yaziidu biطaacati الraxmaan wa yanqusu bidaacati الshayطaan taana waa waa cibaaro ay maraan culimadu shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah marka masaladan uu ka hadlayey waxa uu yihi mar waxay yidhahdaan ahluxadiidku qowlun wa camalun mar waxay yidhahdaan waa sida shiikhu hadda uu maray mar waxay yidhahdaan qowlun wa camalun wa niyatun watibaacun waitibaacu sunna mar waxay yidhaahdaan qowlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun biljawaarix wa kullu hada saxiix kulligoodna cibaaraadkaas waa isku mid weeyaan wax farqiya haba yaraatee uma dhexeeyo yacni waxa weye qaab kasta oo cibaaradu ay u dhacdaba isla markaa shiikhu qowlun wa camalun markuu yidhi waxa uu sheegay qowlka iyo camalku inay isku dhigmayaan oo aysan kala hari karayn inay yihiin laba iskaabaya laba marnaba aan kala harayn inaanan kala geynin haddii ahlu sunnaha aan nahay amaa bacdu ahlilbidac sida jahmiyadoo kaleeto waxay yidhaahdaan aliimaanu huwa atasdiiq aliimaanu huwa tasdiiq bal qaarkood waxay yidhahan waa ka sii fogaadeen waxay yihin aliimaanu huwa almacrifa taasuna waa khatar weeyaan oo haddii la yahay aliimaanu huwa almacrifa macrifada marka waxaa soo gelaya iimaankii marka waxaa soo gelaya ibliis iyo fircawn waa soo gelayaan waayo fircawn waa u yaqaana allah waa u garanaya laakiin waa ku gaaloobay ibliis allah waa u garanaya laakiin waa ku gaaloobay marka waxa weeyaan tacriifaadka la maro tacriifka ugu liita waxa weeye almacrifa in la yidhaahdo tasdiiqana waxa weeyaan bacdu ahlilkalaam baa maray isaguna waa qowl baatil ah weeyaan marka qowlka saliimka ah ama tacriifka saliimka ah oo qawaacidda kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ahlu sunnaha waafaqaya waa dariiqa shiikhu uu maray qowlun wa camalun yaziidu wayanqus alimaamu shaafici raximah ullah tacriifkaas isaga ah ijmaac buu ku soo naqliyey culimmaduna waa ay ka soo naqliyaan waxa uu yidhi imaamu shaafici wa kana alijmaacu min aلصaxaabati والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزء واحد من الثلاثة إلا بالآخر يعني wuxuu yidhi ijmaaca saxaabada iyo taabiciinta iyo culimmadii ka dambeysay iyo ciddii aan la kulannay ijmaacoodu wuxuu ahaa ana aliimaana qowl wacamal wa niya iimaanku inuu ahaa wax lagu hadlo iyo camal la sameeyo iyo niyada laa yujzuu waaxidun laa yujzuu waaxidun marka niyada wuxuu ka wada waa tasdiiqii niyada marka waxa uu ka wada waa tasdiiqii sheikhu laa yujziu waaxidu min athalaatati ila bilaakhar yacni saddexdaas iimaanku ka kooban yahay mid ka midii kuma filnaanayo oo ka yacni loogama kaaftoomi karo kuwa kaleeto marka shiikhu ijmaaca uu soo naqliyey culummada dhammaantood ijmaacaas bay ahlu sunnuhu ku tageen iskuma khilaafsana alimaam abu bakr moxamed ibn xusein alaajuri fi kitaabkiisi fii kitaabihi ashariica cibaaradan ba isaguna maraas iyaduna ijmaca tusinaysa ijmaca ku cad iclamuu raximana allahu waiyaakum ana aladii calayhi culamaau lmuslimiin ana aladii calayhi culamaau lmuslimiin sida culammada muslimiintu ay ku tageen maxay ku tageen culimada muslimiintu culamada muslimintu wuxuu ka wadaa waa ahlu sunnihi ahlubidaca culimo looma yaqaano ana aliimaana waajibun calaa jamiici alkhalqi iimaanka waxa weeyaan makhluuq oo dhan waajibka ku ihi wahuwa tasdiiqu bilqalbi waiqraaru bilisaani wacamal biljawaarix saddexdaasuu ka kooban yahay saddexdaas ayuu ka kooban yahay sida marka ka muuqata tacriifka ahlu sunnaha iimaanku waa ajzaa mutacadida asal iyo farc buuna iimaanku leeyahay asalkiisu waa arkaanta iimaanka ee lixda ah furuucdiisuna waxa weeyaan waa acmaasha saalixada dhammaanteed acmaasha saalixada dhammaanteed ama waajibaadkeeda iyo sunankeedaba waa asal iyo farc marka loo kala qaado inuu marka asal iyo farc leeyahana adilada qur-aanka iyo sunnada intuba waa tusinaysaa tusaale ahaan xadiidka saxiixa ah ee muslim iyo bukhaariba ay soo saareen nebigu sala allahu alayh wali slm min xadiidi abi hurayra xadiidu shucab iliimaan nebigu wuxuu yhi aliimaanu bidcun wsabcuuna shucba afdaluha qowlu laa ilaha illa allah waadnaaha imaadat lada can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xadiidkan marka muxuu tusinayaa iimaanku inuu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa kaloo soo arooray bidcun wa situuna shucba isla markaa nebigu muxuu yidhi faafdaluha qowlu laa ilaha illa allah yani midka ugu sarreeya waxa weeyaan aclahana way soo aroortay faafdaluha qowlu laa ilaha illa allah kelimada tawxiidka ugu sarraysta yacabta shucabta iimaanka wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq meesha ugu hooseysa shucabta iimaanka waxa weeyaan wadada muslimiinta ay marayaan wax allaaliya wixii dhibaya ama qashina noto ama wixii qofka dhibay wax allaaliya wixii dhibaya in laga qaado dariiqa dhaqanka soomaalida sida la ogsoon yahay magaalooyinka dadka in badan oo ka midi qashinka waxay soo dhigayaan iyo waxyaalaha qumaamaadka ah dariiqay soo dhigayaan waa mamnuuc waa min naqsi aliimaan iimaanka waxa weeyaan kamaalkiisu waxa uu tusinayaa sida xadiidkaba ku cad iyo adilada kaleetaba wax allaaliya wixii dadka muuminiinta dhibaya iyo makhluuqa intiisa kaleetaba in waddada aan lala soo aadin waddada laga qaado waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodka qofka muslimka ahe waxyaalaha xun uu ka xishoodo iimaanku ka mid yahay marka xadiidkani muxuu sarix ku yahay iimaanku ajzaa mutafariqa inuu yahay laakiin tacriifka isaga ah waxaa khilaafsan ahlu bidaca murji'adu waxay leeyihiin waxa weeyaan iimaanka waxa weye haddii tasdiiq ba la helaba yakfi ama qulaat lmurjia ama murji'at lfuqahana waxay leeyihiin iimaanku waxa weeyaan waa qowlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan acmaashay ka reebayaan acmaashay ka reebayaan labada qowlba waa laba qowloo baatila weeyaan nacam qolada muctasilada iyo khawaarijtu ayagu waxay leeyihiin aliimaanu juzun laa yatajaza way qabaan qowlun billisaan wa tasdiiqun biljanaan wa camalun bilarkaan laakiin waxay leeyihin wa juzun laa yatajaza haddii qeyb ka mida qofku ka tago dembi uu la yimaado si sariixay waxay u leeyihiin khawaarijtu waa qofkaas waa gaalo mar hadduu kabiire ku dhacay uusan ka toobadkeenin waa gaal waa midda saxaabada rasulka ay kula dagaalameen oo ay ku laayeen oo ay ku takfiiriyeen maxaa u keenay waxa wey dembiga markuu qofku ku dhaco cala tuul waa ku gaalaysiinayaan lianna waxa wey iimaankiiba u haystaan juzun ay jaza way u haystaan marka waxa weye iimaanku waa ajzaa kala gedisan usuul iyo furuuc buu leeyahay asalkiisu waa arkaan liimaan furuucdiisuna waxa weye waa jamiicu acmaali saalixa waajibkeeda iyo waajibaadkeeda iyo sunanteeda intaba yaziidu wayanqus adilada tusinaysa marka marka qolada tiri marka iimaanku waa juzun la yatajaza waa midda keenta marka qofku marku dembi ku dhacdo cala tuul inay ku takfiiriyaan cala tuul inay ku takfiiriyaan marka madhabkaasuna waxa weye madhab jira maaha waa madhab baatil ah adilada tusinaya iimaanku inuu daacaadkana uu ku kobcayo macaasidana uu ku nusqaamayo nusqaantiisuna waxay gaaraysaa sida qofku hadduusan ka noqon dunuubta marka dambe taxta sifrin inuu gaaraba islaamka uu ka baxo nacam allah subxaanahu wa tacala fii suurati alanfaal waxa uu ku odhanayaa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana marka aayaadka alla lagu akriyo dadka mu'miniinta iimaan bay u kordhinaysaa iimaanka marka inuu kordhayo ba aayaddu nas ku tahay kadalika allah wuxuu leeyahy wayaziid llahu aladiina htadow hudaa fii suurati maryam allah subxaanahu wa tacaala kuwii hanuunka qaatay oo hanuunka aqbalay oo towxiidkii qaatay hanuun buu ilaahay u kordhinayaa nacam lafteedu waa nas bay ku tahay in iimaankii u kobcayo wayasdaada aladiina aamanuu iimaana fii suurati mudathir yacni waxa weye kuwa mu'miniinta ah kullamaa aayaadkii iyo waxyigu soo dego ay rumeeyaanba iimaan bay sii kororsanayaan fii suurati alfatxi ilaahay waxa uu leeyahay huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniina liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim allah subxaanahu wa tacaala waa midka mu'miniinta quluubtooda deganaan iyo xasilanaan kusoo dejiyey kusoo dejiyey maxaa ilaahay ugu soo dejiyey quluubtooda deganaanta liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaankii horeeto ay xambaarsanaayeen iimaan kaleeto inuu maaratay inay kusii kororsadaan fii suurati alcimraan allah subxaanahu wa tacaala waxaa odhanayaa aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil waa markii isbahaysatadu ay muslimiintii nebiga iyo saxaabada ay kusoo duuleen isbahaysatadii kufaarta ay kusoo duuleen ayaa mid ka midii waxa uu yidhi kufaartii aladiina qaala lahum annaas muuminiintu waa kuwii markii dadka qaarkood ay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jaamacuu lakum war waa laynku soo duulayoo col inaan u taagahin baa inku soo socdo markay ku yidhaahdeen fakhshawhum waay cabsadeen fakhshawhum baqa yacni ciidan inaan u taag helen baa inku soo socdee cabsadoo meesha iskaga yaaca fazaadahum maqaalkaas baadilka ah hadalkaa baadilka ah oo markaa gaaladu ay ku hadashay iimaanan buu u kordhiyey saxaabadii muuminiintii wuxuu u kordhiyey iimaan buu u kordhiyey hadalkaa ah yacni waxa weeyaan istifzaaska ah oo saxaabada la rabay in gurigooda maaragtay looga yaaciyo ay ka yaacaan iimaan iyo wuxuu u kordhiyey iyo tawakul wa qaaluu waxay yihiin xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa annaga nagu filan cid talada loo dhibtana ilaahay baa ugu wanaag badan nacam marka kullu hadihi alaayaat waxay sariix ku yihiin iimaanku inuu kobcayo oo qofkii muminka ahaa kulamaa daaca uu sameeyaba iimaan baa usii kordhaya kadalika xadiidkii saxiixahaa ee aan hadda ka hor akrinay alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aw bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha illa allah bacd riwaayaatna waxay kuso aroortay faafdaluha qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadat lada can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan bal xadiidkani saxiixa ah bal muttafaqa ah wuxuu sariix ku yahay in iimaanku uu qaybo kala gedisan uu yahay oo mar xagga qalbiga uu ku saabsan yahay marna xagga lisaanka marna jawaarixda markuu dalaalada uu ka tusinayo qowlun bilisaan waxa weeyaan fa afdaluha qowlu laa ilaha illa allah carabki baa laga leeyahay carabki baa laga odhanaya ayib jawaarixdana waxa weeyaan waa imaadat lada can ariiq yani gacantii baad ku qaadaysaa waa camal jawaarix waa camal yani waxa weeyaan aad ka qabanaysa gacantii camalu qalbina xadiidku wuxuu ka tusinayaa walxayaau min aliimaan xishoodku waa camalu qalbi marka qowlun wa camalun shiikhu markuu lahaa qowlku labuu qaybsamayaa qowlu lqalbi wa qowlu lisaan camalkuna wuxuu qaybsamayaa camalun bilqalbi wa camalun biljawaarix sidee buu ugu qaybsamayaa wuxuu ugu qaybsamayaa markaanu nidhaahno qowlun bilqalbi markaan nidhaahno qowlka qalbigu waxa weeyaan الاعtiقاad والتصديq الاctiقاad والتصديq نaعaم qwl باللسان اyadu waa macruuf qur-aanka ad akrinaysid camaل بالqلب waxa ah نyتهu وإkhlاaصhu والتawakل عalayhi والxب في الlahi والبغض في الlah kul ذalika waxa weeyaan waa camaل الqلب camaل الjawaarix waa aad iyo aad bay u fara badan yihiin rukuucda sujuuda waxaad samaynaysid xajka yani meelahaad maraysid oo dhan waa camalu biljawaarix weeyaan marka masalada iimaanka yacni waxa weeyaan ahlu sunnuhu siday mareen waa sidaanu taqriirinay murji-adana laba qowl bay kala maraan yani dhowr qowl bay kala maraan qola waxay leeyihiin qulaatulmurji-ah waxay leeyihiin sida jaham oo kaleeto wuxuu leeyahay isagu dee xadiirada islaamka waa ka baxsanya isagu macrifu ka dhigaya laakiin inta ahlu qiblaha ah laba qowl bay marayaan murji-adu qolo odhanaysa tasdiiqun faqad iyo qolo odhanaysa tasdiiqun qowlun wa tasdiiqun waa murji'at lfuqahaa waalmu'minuuna mu'miniintu fi liimaani iimaanka dhexdiisa yatafaadaluuna waa ku kala sarreeyaan mu'miniintu xagga iimaanka waa ku kala sarreeyaan oo qof baa iimaankiisu meel sare u gaarsan yahay qof meel dhexe qof meel hoostiisu joogaa iimaanka laguma sinna sida iimaanka lagu kala sarreeyo ayaana mu'miniintu u kala fadilan yihiin wabisaalixi alacmaali acmaasha saalixiintaa sababteeda hum mu'miniintu mutasaayiduuna waa kuwo yacni waxa weeyaan kororsanaya acmaasha saalixada ahayd acmaasha saalixadeed bay kororsanayaan oo ay ku kala fadilan yihiin nacam walaa yakhrujuuna ka bixi maayaan yacni waxa weeyaan dadka mu'miniinta bidunuubi bisababi dunuubi dunuubta ay la imaanayaan sababteeda min aliimaani iimaanka ka bixi maayaan haddii dembiga uu ku dhacay shirki shirkulakbar hadduusan ahayn yani dembi uu la yimid uga bixi maayo ama ridda sariixa ridda sariixa maalan isagoo mu'mina ayuu musxafka inta soo qaatayba waxa weeyaan meel qaaduraa ku tuuray ama rasuulkii buu caayay ama ilaahay buu caayay waa khatartaas laakiin dunuubta kabaa'irta kaleeto bimujarad uu ku dhaco macnaheedu ma ahan inuu iimaanka ka baxayo sida firaqi lwaciidiya ay qabaan nacam marka shiikhu markuu leeyahay walaa yukafiruuna walaa yakfuruuna walaa yakfuruuna ku gaaloobi maayaan mu'miniintu birukuubi kabiiratin kabiire ay ku dhaceen sababteeda walaa cisyaanin macsiye ay ku dhaceen sababteeda ku gaaloobi maayaan dembi kabiiraha ay ku dhaceen iyo macsiye ay ku dhaceen sabab noqon mayso bimujarad kabiirada ay ku dhaceen inay islaamka ka baxaan oo murtadiin ay noqdaan walaa nuujibu una waajibin mayno haddaanu nahay ahlu sunnihii limuxsinihim mu'miniinta kuwooda ixsaanka iyo cibaadada wanaagsan la yimid aljinaana jannooyinkii u waajibin mayno odhan mayno maadaama hebel hebel uu camal saalixa iyo wanaag lagu yaqaan oo ku caanbaxay ahlu janno way odhan mayno bacda man awjaba lahu nabiyu sala allahu calayhi waalih wasalam ka dambow cidda nebigu u waajibiyey wixii ka dambeeya cidna janno uga markhaati kaci mayno laakiin dadkii nebigu jannada uga markhaati kacay oo saxaabada rasuulka sida abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo baqiyata casharati almubashiriin biljanna iyo zawjaadkiisii iyo in badan yacni saxaabada intii ay ku soo aroortay nusuustu ay ku soo aroortay ayaa waxaan leenahay waa ahlu janna in kastaba oo culammada ahlu sunnuhu qaarkood ay yidhahan wa kullan wacada allaahu lxusnaa dhammaantood ilaahay inuu jannadii waxa weeyaan u yaboohay ama u ballanqaaday almuhim ciddii nebigu janno u markhaati kacay oo uu yidhi hebel waa ahlu janno sida abubakar oo kaleeto ayada waxaa waajib ah qofku markuu ogaada inuu yidhaha waa ahlu janno laakiin dadyowga inteeda ka soo hartay taabiciintii oo kaleeto waxaan janno uga markhaati kacaynaa wasulqarani waaya nabigaa uga markhaati kacay wixii ka dambeeya taabiciinta wanaag baan guud ahaantooda quluubta ugu haynaa laakiin qof aan nebigu janno uga markhaati kicin aduu janno uga markhaati kicin mayse mahma kaana fadluhu wamahma kaana zuhduhu wa cilmuhu nacam walaa nuujibu limuxsinihim mu'miniinta kuwooda ixsaanka la yimid iyo cibaadada iyo maarata acmaasha saalixada ah u waajibin mayno aljinaana jannooyinkii bacda man awjaba lahu nabiy dadkii nebigu jannada u waajibiyey ka dambow walaa nashhadu u qiri mayno uga markhaati kici mayno calaa musii'ihim mu'miniinta kuwooda xumaanta sameeyey iyo dunuubta iyo kabaa'irta oo aan ka toobadkeenin binnaari naar u waajibin mayno yacni qof dad aad ku taqaanid xumaan inay samayn jireen xumaantii ay samayn jireen aawadeed odhan maysa qofkaas waa ahlunaar maadaama xumaantaa uu sameeyey halkan yani tacriifkii iimaanka markaan ka soo gudubnay ayuu shiiku wuxuu usoo dhaadhacay mu'miniintu iimaankii aanu soo tacriifinay inay ku kala sarreeyaan inay iimaanka ku kala sarreeyaan yani aayaadkii aan akrinay iyo axaadiidtii aan akrinayna way tusinayaan in iimaanka lagu kala sarreeyo inta tan aanan u gelin mawduucii atafaadul fi liimaan in lagu kala sarreeyo yani waxa weeyaan adilo fara badan baanu akrinay in kasii badanna waxa weeyaan kitaabkii sunnaday ku soo aroortay laakiin qaacido guud baanu qaadanayna qaacidadaas waxay tahay daliil kasta ee kitaabka qur-aanka ka soo arooray ama xadiidka nebiga ku soo arooray oo tusinaya tafaadul fi liimaan waxa uu tusinaya nusaanna waa tusinaya maalan nebigu muxuu yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha ibaadat ladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliiman marka xadidku muxuu tusinayaa iimaankii intaasoo qaybood inuu ka kooban yahay dad marka waxa weye iimaankaas meesha u sarraysay ka gaarayaan dad meel dhexay ka gaarayaan dad meel hoosay ka gaarayaan waxaa ka mid a adilada tusinaysa altafaadul fi liimaan waxaa tusinaya maalan xadiidka saxiixa ah ee nebigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa axsanuhum khuluqa yani iimaanka in lagu kala sarreeyo akmal muminiina iimaana iimaanka kuwa ugu sareeya oo iimaankoodu buuxo axsanhum khuluqa waa kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan wey kuwa ugu dabeecadda wanaagsan ugu akhlaaqda wanaagsan wey muxuu tusiye marka iimaanka in lagu kala sarreeyo kadalika nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu yidhi xadiid saxiixa man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih waman lam yastatic faman lam yastatic fabilisaanihi wman lam ystafa bqalbihi wadalika aضcfu اliiman xadiidku marka muxuu tusinayaa almartabaة اlأulى fi tagyiiri اlmunkar maxay tahay waa tagyiir biاlyad waa meesha dabaqada u sarraysu jooga qofkaas maxaa ku xiga atagyiir biاlisaan carabka inaad kaga digtid haddii aadan awoodi karin maxaa nebigu yidhi yani waxa weye qofka qalbigiisa ka naco waa darajada ugu hooseysa wey xadiidkan marka muxuu tusinayaa yani iimaanka in lagu kala sarreeyo kii munkarka gacantiisa ku bedelay waa ka sarreeya midka carabkiisa ku bedelaya kan carabkiisa ku bedelaya wuxuu ka sarreeya midka qalbigiisa ka nacaya ayuu ka sarreeya nacam ayi daliil tusiya tafdiil yani waxa in lagu kala hoseynaya waa tusinaya sidoo kaleeto xadiidka saxiixa ah laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'min nebigu muxuu yidhi laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'min qofka zinada ku dhacaya markuu zinaysanayo zinada ku dhaco waktiga uu zinaysanayo yani ma uu sinaysanaya isagoo mumin ah yani iimaankii si waxa wey taxtigu tego waa nusaam iimaankiisii haddii iimaankiisi qawi ahaan lahaa yani waxa wey zinadu ka joogi lahaa yani xasba iimaanihi yani iimaankiisi markuu taag uu taagdaroobay oo daciif jiddan uu noqday ayuu macsida ku dhacay sidoo kaleeto waxaan ogsoonnahay nebigi sala allahu calayhi waalihi wasalam maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa loo soo sheegay inay isku dhaceen cabdiraxmaan ibnu cawf oo ka mida min alcasharati almubashariin biljanna saxaabada raggi ugu fadliga tobankii saxaabada ugu fadliga badnaa ayuu ka mid ahaa oo muhaajiriinta ahaa dhammaantoodna waa muhaajiriin tobanka tobankuba tobankuba waa qurashiyiin nacam iyo waxaa isku dhacay khaalid ibnu waliid markay isku dhaceen khaalid ibnu waliid hadal laga habboon yahay markuu xanaaqay ayuu wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yidhi nabigu sal allahu alayh wala slam isagoo arrinkaa kasoo hadalkaa ka soo baxay khaalid bin waliid isagoo aad iyo aad iyo aad ugu xanaaqay ayaa nebigu wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsu muxamadin biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa nebigu dhaar buu wuxuu yidhi saxaabadayda waxba haka sheeginina ha caynina saxaabadayda maxaa yeelay waxaan ku dhaartay ilaaha nafta moxamed gacantiisa ay ku jirtee mid adinka in ka midihi hadduu bixiyo dar alla u bixiyo jabalu uxud buurta uxud ee magaalada ku taa magaalada madiine ku taalla oo masaajidka nebiga dhinaca waqooyi ka xigta wax la eg oo dahaba midkiin hadduu bixiyo dar alla u bixiyo oo qaraabadii uu ku bixiyo oo jihaadkii uu ku bixiyo oo masaajidii uu ku dhiso meel kastoo wanaagsan uu ku bixiyo ma gaarayo yacni waxa weeyaan mudda axadihim walaa nasiifa yani xadiidka sabuul wuruudkiisu waxa uu ahaa wuxuu nebigu la hadlayaa waa saxaabadii wuxuu la khitaabaya markuu leeyahy laa tasubu asxaabii hadalkii uu ula jeedaa sabuul wuruud hada alxadiid muxuu yahay waa khaalid ibn weliid buu la jeedaa khaalid ibn weliid buu wuxuu ku leeyahay khaalid ibnu weliidow adiga iyo amhaashaada raggii dib ka soo islaamay saxaabadayda muhaajiriinta sidaa cabdiraxmaan ibnu cawf oo kaleeto waxba ha ka sheeginina maxaa yeelay dhaar ilaahay waxaan ku maray haddii khaalid iyo adiga ragga kula midkaa haddii aad bixin lahaydeen jabalu uxud wax u dhigma oo dahab ah oo dar alla aad u bixisaan cabdiraxmaan ibnu cawf halka mud uu bixiyo raashin ah ama mudkaa barkiis oo raashin uu bixiyo ma gaarayo muxuu xadiidku tusinayaa marka iimaanka in lagu kala sarreeyo bal wuxuu tusinayaa oo xadiidku si sariixa u radinaya kuwa odhanaya murji'ada odhanaysa iimaanka waa lagu siman yahay ama murji'at lfuqaha ha noqde ama murji'ada rasmiga ha noqde yani iimaanka waa lagu siman yahay yani waay murji'adu waxay leeyihiin iimaanka waa lagu siman yahay mar qofku hadduu mu'min noqdo iimaanka malakuljibriil iyo imaanka fusaaq lmuminiin waa isku mid bay leeyihin laguma kala sareeyo alimaanu juzun laa yatajaza waa ajzaan kale aan maaratay aan kala dhacayn bay leeyihiin kulligii yani ma kala go-ayo waa hal juz weeyaan murjiadu saasay leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa inaan idhi hadalkeeni ka hore saabiq ahaa yani qolada khawaarijta iyo muctasiladu ayagu ma odhanayaan yani waxa wey sida murjiada laakiin murjiada iyagu waxa weeyaan madhabkoodu aad iyo aad bu masaladan u liitaa waxay leeyihiin dadka yani waxa wey muminiinta fusaaqdooda iyo saalixiinta kuwa ugu sarreeya bal malaa'igtii iyo rusushii iimaanka waa ku siman yihiin waxaana xadiidka ka muuqata si sariixa iyo adilada kaleetaba inaan iimaanka asalkiisa xataa lagu sinayn iimaanka asalkiisana laguma sinna farciisana laguma sinna maadaama cabdiraxmaan ibnu cawf halka mud uu bixiyo bal niska mudka barkii uu bixiyo midla jabali uxud wax u dhigmo oo dahab ah oo saxaabadii qaarkood ay bixinayeen aysan gaaraynin maxaa lagu kala sareeyaa waa aslulimaan baa lagu kala tegaya aslulimaan baa lagu kala tegaya masaladeena markaan dib ugu soo laabanno masalada shiikhu uu leeyahay waalmu'minuuna fi liimaani yatafaadaluuna wabisaalixi acmaalihim hum mutasaayiduun waxa uu ku radinaya waa murjiadii iyo ahlu murjiadii buu ku radinaya murjiadu waxay leeyihin iimaanka lagu siman yahay marka asluliimaanna laguma sinno farculiimaanna laguma sinna waa lagu kala sareeya yani taasuna waxa weeyaan adilada sharciga kitaabka iyo sunada iyo ijmac ahlu sunuu sidaasay tusinayaan ayib marka shiikhu uu leeyahay walaa yakhrujuuna bidunuubi min aliimaani walaa yakfuruuna bidunuubin birukuubi kabiiratin walaa cisyaan marka uu leeyahana firaq lwaciidiyuu ku radinayaa firaq alwaciidiya waa laba firqadood alwaciidiya waa laba firqo alwaciidiya marka culimmadu ay idlaaqaan ama kutubtaada ku aragtaan waa alkhawaarij waalmuctasila khawaarijtu markii qofku kabiire uu ku dhaco dembi kabiira markuu ku dhaco oo uusan ka toobadkeenin waxay leeyihin waa kaafir billaah ilahay buu ku gaaloobay waana midda dhiigga muslimiinta ay ku banaysanayaan qadiiman wa xadiidan oo dadka ay ku dileen yacni masaladaas ay ku dileenna waxa ugu horreeyey cuhmaan ibnu cafaan cali ibn abi taalib iyo jamiicu saxaaba watay kula dagaalamayeen oo waxay leeyihin qofku mar hadduu kabiirada ku dhaco usan ka toobadkeenin adduunku markuu joogana waa gaal aakhira markuu tagana waa mukhalad fi naar laakiin muctasiladu waxay leeyihiin ayagu markuu qofku kabiirada ku dhaco usan ka toobadkeenin kaafir odhan mayno waxaan leenahay waa manzila bayna almansilatayn kaafirna odhan mayno muminna odhan mayno laakiin maxay waafaqayaan khawaarijta markii qofku dhinto waxay leeyihin waa mukhalad fi naar labada qowlba waa baail labada qowlba waa baatil lianna waxa weye qofku iska daaf kabiirada xataa waxa weye waxyaalaha kufriyaadka sariixa ah qofka muuminkaa markuu ku dhaco in kufrigii lagu xaqiijiyo yacni waxa weeyaan waxay leedahay shuruud afar ah iyo mawaanic muntafiye ah markii shuruuddii ay mutawafiro noqoto mawaanicduna ay muntafiye noqo markay shuruuddu mutafaw- mutafaw- mutafawira noqoto mutawafira markay noqoto afarta shardi mawaanicdina meesha ay ka baxdo markaa ka bacdi aimada yani mujtahidiinta ay leeyihin qofkaas waa gaaloob laakiin bimujaradi wuquucihi fi lkufri laa yaqacu lkufru calayh laa yaqacu lkufru calayh miaal waxaan ogsoonnahay saxaabada rasuulka sida mucaad ibnu jabal oo kaleeto iyo bacdu alansaar ayaa waxay arkeen ayadoo loo sujuudayo nimankii maaratay nimankii ruumaaniyiinta qaarkood iyadoo sujuudaya ay arkeen markaasaa mucaad ibnu jabal wuxuu dacay nabiga inuu sujuudo marka sujuud inaad go'aansatid oo qof bani aadama aad go'aan ku gaarta ama shiikaaga ha noqdo ama ha noqdo saaxiibka go-aankaas aad goosatay waa gaalnimo marka nebigu sal allahu alayh waalih wasalam ma uusan ohan ninkii ansaariga ahaa iyo iyo mucaad waad gaalowda ma uusan dhihin yacni nebigu wuxuu yidhi haddii qof bani aadana aan fari lahaa bani aadam kale makhluuq kale inuu sujuudo haddaan axad yacni makhluuqa aan fari lahaa makhluuq kale inuu sujuudo ninka gabadhaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuuddo marka waxa weeyaan xadiidkaas muxuu sariix ku yahay kufri qofku inuu ku dhaco ka laazimi mayso kufrigi in lagu xukumo yacni waxaa ka horaysa yani shuruudda afarta oo ahlu sunnuhu ay sheegaan yacni mutawafira ma ku tahay qofkan ma og yahay waxaan gaalnimo inay tahay mise ma oga marka waxa weeyaan markii shuruuddaas ay mutawafiro noqoto mawaanicdiina meesha ay ka baxdo markaa ka bacdi baa qofka xukumaya ma ahan dalabatulcilmiga ma ahan cawaamta waxa weeyaan waa ahlu cilmiga mujtahidiinta ah walidaalika khawaarijta iyo bacdu ahliljahli ayaa waxay soo qaataan aayaadka waciidka bay markaasay acyaanta ku yani waxa weeyaan ayay ku taxqiiqiyeen waxay waman lam yaxkum ma anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun qof kasta ee xukunka ilaahay xugun ahayn xukuma waa gaal marka haddii xukunkaa la idlaaqo yacni aayaddu waxay idlaaqday qofka ilaahay xukunkiisa xugun ahayn wax ku xukuma inuu gaal yahay marka ahlu sunnaha madhabkoodu ma ahan yacni waxa weye bimujaradi alxukm bigayri ma anzala lahu qofka inuu ku gaaloobayo waxaa la eegayaa yani qofka xukunkan hadduu yidhaahdo anuu markaan xukunkan samay aan ilaahay keyrkii aan wax ku xukumayo xukunka ilaahay hadduu yidhaahdo laa'iq maahan munaasab maahan ama ma astaahila in wax lagu xukumo ama wakhtigaan ma uu socon karo ama xukunka ilahay xukun kale uu simo islaamku kaga baxaya laakiin bimujaradi shahwa markuu u sameeyo waxa weeyaan ka dhalan mayso qofku inuu ku gaaloobo ka dhalan mayso sababtu waxa weeyaan haddii xukunka a iska idlaaqdid midda u horeysa oo arrintaas waxa weeyaan lagu diidayaa waa ijmaacu ahli sunna waa khilaafsan tahay waayo aayadda ahlu sunna waxay ku ijmaaceen kufrun duuna kufrin inay tahay kufrun duuna kufrin inay tahay ayay ku ijmaaceen allahuma qofka hadduusan odhan xukunka ilaahay ma mudno maanta in maarta lagu xukun taa waxa weeye iyadu kuma jirto waa anwaacda ka baxayso ka mid yahay nacam aaniyan aayaddani waxay ka mid tahay yani adilada mutashaabihada ah oo ahlu bidac iyo khawaarijtu mar kastaba ay soo qaataan ayay ka mid tahay midda labaad oo aan dib ugu celinayna waxay tahay qofku ma hal mar buu ku gaaloobayaa ma laba jeer buu ku gaaloobayaa ma saddex jeer buu ku gaaloobaya goormuu gaaloobaya waxay leeyihiin qofku waxa weye mar hadduu qaato oo uu yidhaahdo anigu meel baan kitaabka ilahay iska dhigay yacni waxa weeyaan kolley iyo kolley mar kastaba waa gaalnimo marka waxa weye hadii la yidhaahdo laiska idlaaqo la yidhaahdo qofku mar kasta oo xukunka ilaahay uu ka tagaba waa gaal odayaasha xeerbeegta ah ama garta xataa gelaya bimujarad eex ay sameeyaan kufri baa ka imaanayay leeyihin waa gaalnimay leeyihin marka arrintaasuna waxa weye waa arrin manhajka ahlu sunnaha gebi ahaanba khilaafsan masalada kaleeto oo shiikhu uu kusoo gebagabeeyey waxa weeyaan dadka muxsiniinta ah oo acmaasha saalixada la yimid ma ka dhalanaysaa in la yahay waa ahlu janno ka dhalan mayso waxaa laga yaabaa qofka yani su-ul khaatima inay ku dhacdo baa suurtagal ah qof aan ilaahay janno uga markhaati kicin iyo rasuulkiisii jannaha uga markhaati kicin adigu ma ogid waxa qofkaan arrintiisu ay ku dhammaatay sidoo kaleeto qofka xumaan lagu yaqaanay waa loo baqayaa marka uu dhintay aad iyo aad baa loogu walwalaya laakiin ka dhalan mayso inaad tidhaahdid maadaama xumaan lagu yiqiinay waa ahlu naar waxaa laga yaabaa camal u qarsoon oo ilaahay u og yahay ilahay inuu ugu dambi dhaafaa suurtagal ah marka waxa weeyaan manhajka ahlu sunnuhu waxa weeyaan inaadan cid aan nebigu janno uga markhaati kicin inaadan janno uga markhaati kicin laakiin qof dadka wanaagsan oo muxsiniinta ah wanaag baan qalbiga ugu haynaynaa dadka fujaarta ah oo xumaanta sameeyana waxa weeyaan nicmaan baan qalbiga ugu haynaa laakiin naar in looga markhaati kaco ka dhalan maysa arrinka isaga ah hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslm cla muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm ajmaciin